biladan waxaa weeye bilad loogu talagalay dadka u shaqeeya bulshada maraykanka waxaana bixiyo dowladda maraykanka qaybta layidhaahdo f b i da waxaa state kasta ama sari kasta laga soo xulaa dad muddo usoo shaqaynayay biladan waxay socotay muddo labaatan sano ah shantii sanaba hal maraa la bixiyaa sanadkan annaga insha allah tacaala waa kasoo qayb galnay oo waxaana soo diray qeybta minneapolis f b i da minneapolis ayaana soo naaminid garaysay sidaas awgeed ayaan halkan u nimid si aan u qaadano bilada sharafta leh marka biladii hadda waa lidi guddoonsiiyo gacantaad ku dhigteen cabdimaalik haddii aad sharaxaad guud iga siiso sida uu axmed leeyahay waxaa biladan la siiyaa dadka communitigooda ama bulshada ay ka dhasheen ama bulshada ay la nool yihiin u shaqeeya aad howlo wanaagsan ka qabtay marka howlaha aad qabateen maxaad iiga sheegi kartaa horta hore waa ku mahadsantahay su-aashaasi n shaqooyin badan baa sameynay anagoo urura dhallinyara oo isku imaadeen waxaa waagii kii waxaa dhacday dhallinyaro badan oo dhibaateysan oo magaaladeena minneapolis dhibaato badan haystay qaar oo ayagoo lo xiray oo saxbadeeyey ama daroog galeen iyo qaar oo wadankii ku laabtay oo qaarkooda ay isqarxiyeen taas daraadeeda waxaa dhacday anaga inaa isku imaano dhalinyarada aad dhahno shaqadaanito ma fiicno aad tusano dhallinyarada soomaaliyed dhammaantooda inay ahayn dad xun ay yihiin dad oo shaqaynayn oo waxbarto oo horumar rabaan inay gaaraan insha allah waa garta marka axmed waxyaabaha uu tilmaamayo ayaa dabcan idinku dhaliyey in aad bulshadii u kacdaan oo aad wacyigelin aad samaysaan meelaha marka aad xoogga saarteen oo aad u arkayseen bulshadu inay wacyigelinta uga baahantahay weliba dhallinyaradu maxay ahayd waxay ahayd number one dhinaca maandooriyaha number two maaragtay dagaal sokeeye oo soomaalida isku hayso iyo ama olso midka kale oo ay ku hayaan bulshada aan la degannahay iyo inay maaragtay dhalinyarooyinkeeni ay baxaan oo ay argixisada ka mid noqdaan sidaas awgeed ayaa waxay tantan ugu qasabtay in inta noo hartay aan maaragtay wacyigelinno oo aan ku dhiiragelinno inay dhinaca waxbarashada iyo suugaanta soomaaliya ay ka qayb qaataan markaas taas awgeed ayaa noo qasabtay waana ku guulaysanay alxamdulilah ilaa hadda inta aan soo wadnay lixdii sano aan soo wadnay waa gartay marka lixdaas sano ee aad gobolka minnesota ka jirteen aad bulshada la shaqaynayseen barnaamijyada sida gaarka aad u soo bandhigteen ee caruurta ama dhallinyarada uga faa'iideynayseen haddaad ii sheegto maxaa ka mid a waxaa ka mid ah dhinacan suugaanta dhinaca suugaanta waxaan aan samaynaa spoking wars ama gabay waxaan kaloo samaynaa fashion show waxaan samaynaa wax soo jiita dhallinyarada anigto maaragtay oo ku beera tusa bulshada anigto ay la dhaqan yihiin ama ayla degan yihiin wax maskaxdooda ka saara waxaan ay ku dhex jiraan dhibaatooyinka ay ku jiraan annagoo isticmaalayno suugaantii soomaaliya oo aan ku dhiiragelinayno dhaqankeenni hidiye dhaqankeenni luqadeenni soomaaliya waa taqaana anaga waxaana lagu yaqaanaa waxaan nahay land of poets kulligeen dhallinyaradeena kulligeen dhiigeenu ku jiraa marka waxaan u samaynay meel ay intay yimaadaan maaragtay ayaga dhexdooda tartan ku samayn karaan ay kusoo waxa ay dareemayaan ay ka qoraan wax ayna gabayo ka tiriyaan sidaas darteed marka marka qof kastay soo jeedanaysaa haddaa dhalinyaro tahay marka gabayadu ay dhalintu tiriso oo kale matalan ma af soomaali bay ku gabaydaa dabcan waxaan ognahay dhalinyarada wadamadan ee ku koraya marar badan inaan af soomaaligoodu sidaa u wanaagsanayn marka ma af soomaali bay ku gabiyaan mase afka ingiriis ay ku gabiyaan hadda waxay ku gabiyaan afka ingiriiska dhalinyaradan hadda aan naga maamulno ama aan la shaqayno dhammaantood ama inta u dhowa kulligood waa dad wadanka ku dhashay ama ayagoo yar la keenay marka waxaan tusnaa gabayo horey sayidka ha noqdo maaragtay waxaan ka tusnaa filimada si ay u arkaan luqadooda inay maaragtay isku dayaan inay tiriyaan way soo wadaan hadduu la yirahdo sanadkan oo aan samayn doono somalia independence day ayay kusoo ayay kusoo saari kusoo bandhigi doonaan dhinaca soomaaliga hadduu ila yirahdo waan ku faraxsannahay